ركبت بوارق الذكرى ومن مسرى إلى مسرى صوخ خواطري شعرا فسبحان الذي أسرى عرفت الله بالسور وفي الآيات والعبر وفي سيرورة البشر فسبحان الذي أسرى في الزهر وفوح نسيمه العطر وفي الأنداء والقطر فسبحان الذي أسرى عرفت الله في الغسق وفي إشراقة الفلق وضوء النجم في الأفق فسبحان الذي أسرى
assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu kusoo dhawaada dhegaystayaal barnaamijka dhacdooyinka dunida ah oo maalin kasta marka laga raba jimcaha aad ka dhegaysataan warbaahinta islaamiga alfurqaan waa lix iyo tobanka bisha rajab sannadka kun afar boqol afartan iyo lixda hijiriyada qodobada ah maanta oo khamiisa barnaamijka aad ku dhegaysan doontaana waxaa ka mid ah muxuu uga dhigan yahay muslimiinta khaza heshiiska xabad joojinta ee ka dhacay qatar maxayse yuhuuddu ku wayeen heshiiskan warbixin ku saabsan qodobkaas ayaan soo gudbi doonnaa insha allah maleeshiyaadka loogu yeero xisaamul amni ee dhibaatada ku haya shacabka yemen oo la kulmay weerar khasaare dhaliyey oo uga yimid dhanka mujaahidiinta ansaaru shareeca ku dhowaad labaatan ruux oo ku dhintay waddanka turkiga kadib markii ay ku sumoobeen qamri ay cabeen tirada dadka ku dhintay dabka ka holcaya kaliforniya hoos ii korortay iyadoo duufaano xooggan ay halkaasi ka dhacayaan dowladaha yukrain iyo ruushka oo mar kale maxaabiis isdhaafsaday sidoo kale barnaamijka waxaad ku dhegaysan doontaan warbixin ku saabsan maxay tahay siyaasadda arrimaha dibadda ah ee dalalka reer galbeedka ah ay ku wajahayaan qaaradda afrika ku soo dhowaada mar kale iyo barnaamijka dhacdooyinka dunida
أمسي وما أعددت للرمس فسبحان الذي أسرى عرفت الله عرفت الله عرفت الله
waa hagaage qodobadaas oo idil goordhow ayaan soo gudbi doonaa insha allah aynu ku horrayno qodobka ugu horreeya ee barnaamijka waddanka qatar waxaa ka dhacay heshiis xabad joojina oo dhex maray kooxaha muqaawamada falastiiniyiinta iyo yuhuudda haddaba muxuu muslimiinta reer khaza uga dhigan yahay heshiiskan maxayse yuhuuddu ku waayeen warbixin ku saabsan waxaa soo jeedinaya salmaan axmed الإعلان عن نجاح جهود الوساطة المشتركة بوصول طرفي النزاع في قطاع غزة إلى اتفاق بشأن تبادل الأسرى والرهائن والعودة إلى الهدوء المستدام وصولا لوقف دائم لإطلاق النار بين الجانبين waxay ahayd guul iyo nasri in muddaha la dhowrayey hase ahaatee timid shan iyo toban bilood kadib iyadoo ku xardhan dhiigga tobannaan kun oo shuhada ah dhaawaca in ka badan boqol kun oo qof iyo sumuudka iyo adkaysiga shacab dulmidiid ah oo cisatu nafsiga ka soo dheeganaya aayadaha qur'aanka kariimka من كان يريد العزة فلله العزة جميعا والله ما بيخوفونا الامل والله احنا بغزه هان باذن الله صابرين صامدين خلي الدول العربيه والاسلاميه في هوانها وجبنها حسبنا الله وانت نعم الوكيل احنا قاعدين بنقدم اغلى ما عندنا بيوتنا ومصالحنا وحياتنا كلها راحه لكن فداء للدين باذن الله سلامات
kadib kulamo dhaadheer oo magaalada addowxa ee caasimadda waddanka qatar uga socday wufuud kala matelaysay yuhuudda iyo muqaawamada filistiin waxaa ugu dambayn dhinacyadu gaareen heshiis ka tarjumaya in shan iyo toban bilood kadib uu netanyahu isagoo dullaysan ogolaaday waxa uu diidanaa maalinkii ugu horreeyey ee dagaalka sida ku cad qodobada heshiiska waxay kooxaha muqaawamada filistiin iyo yuhuuddaba heshiis ka gaareen arrimo la xidhiidha xabad joojinta in ciidamada yuhuudda ka baxaan guud ahaan khaza in barakacyaasha ku sugan koonfurta khaza ay dib ugu laabtaan guryahooda in kaalmo bani aadamnimo oo degdega lala gaaro marinka khaza iyo in labada dhinac ay maxaabiis isweydaarsadaan marka laga hadlayo xabad joojinta waxay dhinacyadu isku waafaqeen inay noqoto mid daa'im ah iyadoo lasii wadayo wadahadallada la xidhiidha maraaxiisha labaad iyo saddexaad oo ah kuwa ka xasaasiyad badan marxaladda koobaad qodobka la xidhiidha ka bixitaanka ciidanka yuhuudda ee marinka khaza durbaba waxay ciidanka yuhuuddu bilaabeen inay ka guuraan goobihii ay ku sugnaayeen si gaar ah marinka muhiimkee natsariim oo ah midka isku xidha koonfurta iyo waqooyiga khaza maalinka toddobaad ee heshiiska waxay ciidamada yuhuudda ka bixi doonaan waddada alrashiid ee marta xeebaha marinka ghaza halka maalinka kontonaad ee heshiiskuna ay ciidanka yuhuudda ka guuri doonaan aagga filadelfiya oo isku xira masar iyo marinka ghaza laga bilaabo maalinka toddobaad ee heshiiska waxay reer khaza si xorriyada isaga kala gudbi doonaan guud ahaan deegaanada marinka khaza iyadoo markii ugu horreysay sanad iyo bilooyin kadib ay allah idinkii kulmi doonaan qoysas ku kala go'doonsanaa koonfurta iyo waqooyiga qodobada la xidhiidha kaalmada iyo gurmadka la gaarsiinayo muslimiinta khaza waxaa hoosta laga wada xariiqay in maalinkiiba ay marinka khaza u gudbaan lix boqol oo gawaarida xamuulka ah kuwaasoo ay ku raran yihiin waxyaabaha ay u baahan yihiin dadka muslimiinta ah marka laga soo tago raashiinka iyo dawada waxaa khaza la gelin doonaa maalin kasta konton gawaarida xamuulka ah oo sida shidaal iyo teendhooyin ballaaran maadaama inta badan gantaalada maraykanku farsameeyo ay dhulka la simeen dhismayaashii marinka khaza haddii aanu ka hadalno qodobka ugu xasaasisan ee ka mid ah heshiiska ay gaareen muqaawamada filistiin iyo maamulka yuhuudda marxaladda koowaad ee heshiiska waxay muqaawamada filistiin sii dayn doontaa soddon iyo saddex maxbuus oo yuhuudi ah halka yuhuudduna ay jeelasha ka sii dayn doonaan maxaabiis tiradooda u dhexayso kun iyo shan boqol ilaa laba kun oo maxbuus waxaa ka mid a maxaabiistan shan boqol oo maxbuus oo ka mid a kuwa xabsiyada dhaadheer ku xukman iyo laba boqol iyo konton ka mid ah maxaabiista horey loogu xukmay xabsi daa'in kuwaasoo u badan shakhsiyaad ay yuhuuddu qabatay markii ay fuliyeen weeraro dad yuhuuda lagu dilay waxaa sii dheer in yuhuuddu xabsiyada ka sii dayn doonaan dhammaan maxaabiista haweenka iyo carruurta isugu jira ee ay gacanta ku dhigeen wixii ka dambeeyey wararkii weynaa ee tuufaanul aqsa toddobada oktoobar labada kun saddex iyo labaatanka وملفت انتباهي هو صمود المقاومة وخروجها بهذا الاتفاق الذي هو بحق اتفاق الكرامة اتفاق في صمدت فيه واستطاعت استجلاب اتفاق حقيقي أدهش الجميع في حين أن الجميع راهن أن المقاومة ستزول وأن المقاومة لن تصمد حققت خطوطها الحمراء الأربعة في الوقت الذي كان يرميها الناس بأن هذا جنون أنكم لن تصمدوا أنكم لن تحققوا شيئا أصرت منذ اليوم الأول على وقف الحرب وعودة النازحين والانسحاب الإسرائيلي الكامل من قطاع غزة وتحقيق الإعمار والصفقة وصفقة معتبرة للشعب الشعب الفلسطيني، نحن نتحدث عن ألفي أسير على الأقل، نحن نتحدث عن نصف المحكومين بالمؤبدات، نحن نتحدث عن وقف شامل للحرب.
فليصمود الأبرار مهما قاوى التيار فليصمود الأبرار مهما قاوى التيار وسينصار الإسلام ويطيب زيتوني وسينصار الإسلام durbe markii lagu dhawaaqay heshiiska ay gaareen muqaawamada filistiin iyo yuhuudda waxaa shucuur farxadeed oo aan la cabiri karin ku qaabilay muslimiinta khaza kuwaasoo la arkayay iyagoo takbiirsanaya shaashadaha la iska arkana ka soo muuqanaya iyagoo dholacadaynaya allahna u mahadinaya هذه الخوذة التي أرهقتني طوال هذه الفترة وأيضا هذا الدرع الذي كان جزء من جسدي خلال هذه المدة وخلال هذه الفترة الطويلة والذي كان على مدار الوقت يرافقني والآن نعلن هنا من داخل قطاع غزة ومن داخل مدينة غزة هذا الإعلان ووقف إطلاق النار للمواطنين ولكل سكان غزة الذين الذين تعرضوا إلى حرب الإبادة وتعرضوا
غزة لن تميل لظالم الله أكبر كبروا تكبيرا الله أكبر يا رب اقطع لليهود حبالهم دمرهم وكما سعوا تدميرا waa afar boqol lixdan iyo toddoba maalin kadib oo ay khaza iyo ehelkeedu wajaheen noocyada geerida iyo aaladda wax gumaada waxay u cudurdaarteen allah casa wajalla iyagoo diiday in marnaba ay dullinimo qaataan yuhuudda uu allah duldhigay liidnaan adduun iyo mid aakhirana ay madaxa u furaniyaan reer khaza waayeelkooda iyo kooda yar waxay isku dhaarsadeen inay difaacdaan dhulkooda iyagoo iska diiday muqrayaadka la doonayay in dhulkooda looga barakiciyo
أرضنا أرضنا تلتقي السما على الأرض مش طالعين من دورنا لو هججونا وطلعنا على البرازيل برضو أرضنا لو طلعنا على أمريكا على وين ما طلع أرضنا برضو ولا الدنيا كلها شوف الدنيا كلها في الشارع هذا ما بدلهاش بالرغم الدمار وبالرغم الموت وبالرغم الشهداء وبالرغم الدم اللي بيسيل احنا صامدين ومش رايحين نطلع من بلادنا مزروعين مزروعين في بلادنا مش رايحين نطلع منها ستبقى غزة حرة ونور الشعلة الكبرى وإن جالوا وإن صالوا ستبقى dhallinyarada reer khaza ku dhowaad shan boqol oo maalin waxay ku jireen ribaad iyo la sabartanka cadowga yuhuudda ee soo duulay gantaalada maxalliga ee iyagu farsamaysteen ayayna geeri qaraar ku dhadhansiiyeen talaabiib iyo sahayanada ku nool وأنكم آتون هنا إلى حتفكم وقبوركم بإذن الله عز وجل يا قتلة النساء والأطفال فهنا على هذه الأرض المباركة نعد لكم الموت الزؤام العدا جمرا فإسرائيل لن تبقى بحكم الرب ذي القدرات waxaa dhalanteed iyo halbacaad lagu lisay noqday riyamaalmeedkii uu ku jiray dhigyacabka netanyahu kaasoo mar weliba uu hadaaqo tilmaamayey inuu burburin doono dhallinyarada wax iskacaabinta reer khazana ku qasbi doono inay isdhiibaan si ka duwan rajadii uu naawilayay netanyahu waxay jabaaliya beyt xanuun beytlaahiya ashajaaciya deyrilbalax khanyonis iyo rafax ay noqdeen aagag ku adag cadowga dibna looga celiyo iyagoo lagu sido naxashyada geerida waa ku dhowaad shan boqol oo maalmood oo ay muslimiinta khaza si muuqata inoo tuseen in iimaanku legdo isla weynida kooxda yar ee muslimadda ahna ay allah idinkii ka guulaysanayso cadowga horarka ah waxay noqdeen reer khaza asxaabul-ukhduudka allah dartii loo gumaaday laakiin marka laga yimaado shuhadada ay horeen ay goobjoogayaal ka noqdeen nasri macnawi ah iyo mid xisiba leh waana kuwan iyagoo maanta madaxyada taagaya allah mooyey cid kale oo abaal ku sheegatana jirin أبشروا بالنصر لاح إخوتي في كل ساح يملأ الأرجاء نورا وضياء كالصباح أبشروا بالنصر لاح إخوتي في كل ساح يملأ الأرجاء نورا
haddii netanyahu iyo kooxdiisa filayeen inuu arko muslimiinta khaza oo isdhiibay waa kuwan walaalaheena iyagoo ku damaashaadaya anaashiida guusha sumuudka ustuuriga ay sameeyeen dhallinyarada reer khazana wuxuu shakila'aan noqonayaa mid ilhaamiya dulmidiid weliba oo dunidan ku nool iyo mid ka imaan doonaba khaza iyo dadkeeda waxay ina bareen in ciddii allah uu garab u noqdo aanay waxba yeelaynin cid khudlaamisa iyo cid ka hortimaada maantana waxaa meesha ka baxay cabsidii gaajadii iyo culayskii maalmaha ee ay dareemayeen walaalaheena reer khaza waxaase u sugnaaday ajar allah idinkii salaamun calaykum bimaa sabartum fanicma cuqbaddaar
إليكم يا أهل غزة كيف نكبر معكم ونحن لم نكن معكم كيف نهنئكم بالنصر ونحن لم نشارك في حمل عبء الطريق النصر الذي أكرمكم الله به ولكم وحدكم لا فضل لنا فيه لا يد لنا فيه لقد أثبتم أن أمة الإسلام وإن ضعفت أطرافها فإن قلبها نابض في غزة أنتم من رفع راية النصر حين تركناها تسقط أنتم من صدق الله فصدقه والله أن لكم دينا في أعناقنا لن نوفيه مهما فعلنا مبارك لكم يا أحباب الله يا من يحبكم الله يا بقية العز في أمة نامت كتبتم بالدم والدمع ما عجزنا عن كتابته بأقلامنا المرتعشة خذلناكم بأفعالنا لكننا والله لم نخذلكم بقلوبنا نقف على أعتابكم خجلين وندعو الله أن يجبر كسرنا ندعوه أن يغفر لنا عجزنا أن يزيل عن أعناقنا أوزار الخذلان وأن يجمعنا بكم يوما يدا بيد في ميادين الحق والنصر رضي الله عنكم وأرضاكم يا تيجان الرؤوس
نسمو شامخين فيه نظهر باكتساح فيه يحيى المسلمين في قدري في قدري وفي سعي وفي سمري وفي سمري وفي وجدي ومفتقري ومفتقري سبحان الذي أسرى
waa hagaage qaybaha dhexe barnaamijka dhacdooyinka dunida ayaan isla maraynaa markaana waxaad ku soo dhowaataan xubinta qalinka saxaafadda oo aan ku soo gudbinno qodobada ugu muhiimsan wararka ay qoraan saxaafaddu waxaana soo jeedinaya moxamed sheekh cali
aad baad u mahadsan tahay haashim cabdinaasir maleeshiyaadka loogu yero xisaamul amni ee dhibaatada ku haya dalka yemen ayaa la kulmay weeraro khasaare dhaliyay oo kaga yimid dhanka mujaahidiinta ansaaru shareeca wararka inaga soo gaaraya dalka yamanta xigmadda iyo iimaanka ayaa ku waramaya in mujaahidiinta ansaaru shareeca ah ay weeraro kala duwan ka fuliyeen gudaha dalkaas kuwaasoo khasaarooyin lagu gaarsiiyay maleeshiyaadka caloosha dushaqaystayaasha ee isku magacaabay xisaamul amni howlgalladan lala beegsay murtasaqadan ayaa ka dhacay gobolada shabwa iyo abyan mid ka mid ah howlgalladan oo ah howlgal shiish fariid ah ayaa ka dhacay saldhig ay maleeshiyaadkan ku leeyihiin mandiqada albuqeyra ee dhacda gobolka abyan waxaana ku rintay hal askari oo ka mid ah maleeshiyaadka daacadda u ah xukuumadda abudubay weerarka labaad oo ahaa mid dhanka cirka oo loo adeegsaday diyaaradda roonisa oo ay leeyihiin mujaahidiinta ansaaru shareeca waxaa lagu beegsay gaari ku dhex baakibnaa xiro ay murtasaqada imaaraadka ku leeyihiin gobolka shabwa ee dalka yemen mujaahidiinta alqaacidada jasiiratul carab ayaa muddooyinkii lasoo dhaafay sare u qaaday beegsiga ay ku hayaan maleeshiyaadkan daacadda u ah dowladda imaaraadka carabta oo ah xukuumad aada u dacmisa maleeshiyaadka murtasaqada xisaamul amni kuwaasoo layn iyo barakicin ku haya dadka muslimiinta ee ku nool waddanka yemen gaar ahaan meelaha ay kaga sugan yihiin dalka dhinaca kale ku dhowaad labaatan ruux ayaa khamre ay cabeen oo ku dhintay dalka turkiga wakaalada wararka anadol ee laga leeyahay dalka turkiga ayaa maalintii shalay arbaceed shaaca ka qaaday in sagaaliyo toban ruux dad gaaraya ay ku dhinteen khamri ay cabeen muddo ku abbaaran ama ku siman sideed iyo labaatan saac gudahood khamrigan ayaa ahaa mid wax lagu daray waxaana warar soo baxaya ay sheegayaan in afar iyo labaatan saac gudahood ay ku dhinteen koob iyo toban qof tirada ayaana sii kordhaysa marba marka ka dambeysa ilaa iyo ay gaartay sagaal iyo toban ruux arrintan ayaa ka dhacday magaalada istanbul ee waddanka turkiga warbaahinta maxalliga ah ee kasoo baxda waddanka turkiga waxay sheegayaan in khamradu aysan keligeed ahayn oo wax lagu daray inkastoo aysan caddayn waxaas nooca ay yihiin dhinaca kale saddex iyo afartan qof ayaa iyaguna khamrey ay cabeen xaaladooda caafimaad lagula tacaalaya ee cisbitaal ku yaala dalka turkiga dhacdadan ayaa digniin dhab ah u diraysa dadka isticmaala maanduuriyaha noocyadiisa kala duwan kuwaas oo waayihii dambe ay aada ugu soo badanayeen dunida mukhaadaraadka iyo waxyaabaha kale ee miirka daboolo ah ayaa ka mid ah waxyaabaha uu allah subxaanahu wa tacaala xarimay taasoo gidaara jiif ka dhigtay oo nolosha ka riday boqolaal dad ah oo joogtay isticmaalka mukhaadaraadka iyo noocyada kala duwan ee maanduuriyaha geeska kale tirada dadka ku dhintay dabka ka holcaya kaliforniya oo sii korortay iyo duufaano xoog leh oo halkaasi ka dhacaya maalintii sideedaad oo xiriira waxaa gobolka kaliforniya ee dalka maraykanka ka holcaya dab xoogan oo aada u fidaya iyo duufaano isbarbar socda oo wixii ay gaaraan cagta marinaya oo dukum daakum ka dhigaya marka laga hadlayo dabka halka ay hindhuu islamarkiiba qabanayaan waa magaalada los angeles oo ah halka ugu badan ee dabaylaha iyo duufaanada ay saameynta ku yeesheen maraykankuna ku waayay naf iyo maalintaba los angeles waxay ahayd il dhaqaale oo ay leedahay dowladda maraykanka balse xilligan iyada ay maalgelin joogtaha ku socotaa daqiiqad weliba maadaama ay gubanayso dab baaxad weyn oo aan xaddi lahayn uu ka socdo markaan u imaano tirada dhimashada dadka ka barakacaya iyo saameynta dabka waxay dhimashadu gaartay shan iyo labaatan ruux sida ay soo tabinaysa warbaahinta ka howlgasha gudaha waddanka maraykanka waxaana suuragal ah in tirada dhimashada intaan ay ka badan tahay tan iyo inta uu ka holcayo dabkaasi waxaa gebi ahaanba burburey oo dhulka ku darsamay wax ka badan labayo toban kun oo guri halkay qiyaastii barakaceen laba boqol oo kun oo qof ku dhowaad toban kun oo dabdamisaa islamarkaana ka kala socda waddamada maraykanka kanada iyo mexico ayaa isku dayaya inay damiyaan dabka hase ahaatee way ku guuldareysteen inay bakhtiyaan dabka sarkaal sare oo ka tirsan ciidamada dabdamiska ee maraykanka oo la hadlayay maanta shabakadda wararka aljaziira ayaa shaaca ka qaaday in gobolka kaliforniya uu sanad weliba martigeliyo musiibooyin rabbaani ah oo noocan oo kale ah sida dabab xoogan iyo duufaanooyin ba-an oo khasaarooyin lixaad la geystay waxa uu intaa ku daray sarkaalkan in dabkan ka socda dalka maraykanka gaar ahaan magaalada los angeles uu yahay kii uu wakhtiga dheeraa ee ka socda dalka maraykanka ee dhaca qaaradda amerika
لكاليفورنيا تاريخ طويل من الحرائق وخلال العقد الماضي kaliforniya waxay leedahay taariikh dheer oo deb ah tobankii sano ee lasoo dhaafay xajmiga dabka aad buu u kordhay waxaan ugu yeernaa xiliyadan oo kale xilliyadii dababka bilowga xagaaga ilaa dhammaadka deerta dadka isku mid ma ahan hadda waxaan joognaa bisha janaayo lama kulmin dab ka kacay kaliforniya waxaan aragnay xilliyadii dabka oo sii dheeraanaya dabkan wuu kasii burburin badan yahay sannadihii hore kuwii lasoo maray لسوء الحظ نرى أن موسم الحرائق يطول وأصبح dowladda maraykanka iyo dowladaha kale ee dariska la ah ayaa u taglay inay damiyaan dabka ka holcaya magaalada los angeles ee dhacda dalka maraykanka taasoo muuqaalada lasoo dhigayo baraha internetka aad ku arkayso iyadoo ay noqotay magaaladii quruxda badneed goobo dugaafaad ah oo bahalgaleen ah xitaa dad iska dhaafe magaalada los angeles ma joogaan eeyihii aadka u xanaanaynayeen dadka amerikaanka ah ugu dambayntii dowladaha ukrein iyo ruushka ayaa mar kale maxaabiis isdhaafsaday maalintii shalay xukuumadaha ukrein iyo ruushka ayaa ku dhawaaqay inay maxaabiis dagaal isdhaafsadeen kuwaasoo tiradooda lagu sheegay konton ruux labada dhinac ayaa mid weliba waxa uu sii daayay shan iyo labaatan qof oo maxaabiis ahaa taasi oo tirada guud ka dhigaysa konton qof labada dhinac ah tallaabadan maxaabiis isdhaafsiga ayaa ah tii ugu horreysay oo ay sanadkan labada kun shan iyo labaatan ka qaadaan labada dhinac waa ukrein iyo ruushka oo hardan adag oo labada dhinac isloodin waayeen sannado badan dhexdooda ka socdo dowladda imaaraadka carabta oo ah dowlad sheegatay inay muslim tahay oo meel weliba dareer ka socda caalamka islaamka taagan ayaa u kala dabqaadaysay labada dhinac markay maxaabiista iswadaarsanayeen wasaaradda gaashaandhigga ee dowladda ruushka ayaa sheegtay in maxaabiis dhaafsigan uu yimid wadahadalo xoogan oo dhex mara iyada iyo ukrein taasoo ay garwadeenkeeda xukuumadda uu hogaamiyo maxamed binu zaayid waxayna intaasi ku dartay in shan iyo labaatanka qof ee loo sii daayay ay ku sugan yihiin waddanka belaruus halkaasoo howlo la xidhiidho caafimaadkooda looga qabanayo kadibna loogu sii qaadayo dalka ruushka gaar ahaan magaalada caasimadda ah ee moscow dhegaystayaal intaas ayaan kusoo gebagabeynayaa xubintii qalinka saxaafadda oo aan aalaaba kusoo gudbino wararkii ugu muhiimsanaa oo ay qoreen warbaahinta waxaan dib idinkugu celiyo barnaamijka dhacdooyinka dunida ah iyo inta kaarsan iyo heeshim cabdinaasir
في قدري وفي سعي وفي سمري وفي وجدي ومفتقري سبحان الذي أسرى
waa hagaage weli waxaad dhegaysanaysaan barnaamijka dhacdooyinka dunida wuxuuna idinkaga imaanayaa warbaahinta islaamiga alfurqaan markana waxaad ku soo dhowaataan warbixin ku saabsan maxay tahay siyaasadda arrimaha dibadda ah ee dalalka reer galbeedka ee ku wajahan qaaradda afrika waxaana ah warbixinta soo jeedinaya cabdifataax faarax diiriye qaaradda afrika oo ah mid uu ceegaago kheyraadkeeda aadka u faraha badan ayaa waxaa muddo qarne ay ku loolamayay siyaasadaha gumaysta ahaa iyadoo qaaradda ka soo gudubtay gumaystayaashii reer galbeedka ayaa haddana waxay u dhexaysaa gumaystayaal cusub iyo dhiigmirato la shaqaynaysa iyadoo aan kor loo qaadin qofka afrikaanka ama ugu yaraan lasoo afjarin nidaamka addoonsiga iyo dulmiga ku dhisnaa afrikaanku waxa uu leeyahay kheyraad iyo hanti ku jirta gunta hoose ee dhulkiisa taasoo sabab u ah barwaaqada ay ku tamashleynayaan dalalkii gumaystay ee boobay kheyraadkiisii kuwaasoo had iyo jeerba ku baaqi jiray inay dadka xaq u leeyihiin inay aayahooda ka tashadaan laakiin si aan ahayn dhammaan shucuubta oo dhan balse waa kuwa isaga maqaarsaarka u ah uu sida dadban u gumaysto iyadoo loo marayo in la sameeyo ismaamul ku daaban shisheeyaha sida maraykanka oo isku arko inuu mas-uul ka yahay arrimaha adduunka xorta ah ama ururada sida neeta oo kale taasoo faraha kula jirta dal kasta oo ku yaala afrika iyadoo loo marayo shirkado maalgashi adeegyo waxbarasho iyo xarumaha daryeelka bulshada oo inta badan daryeelka haweenka iyo carruurta ah dhammaan adeegyadaasi oo u muuqda kuwa wanaagsan ayaa haddana geesta kale ah kuwa looga kaaftoomay gumaysigii militariga daraasadani waxaa qoray jesta bolse oo ah safiirkii hore ee maraykanka u fadhiyey indiya oo ah shakhsi diblomaasiyaqaan ah oo la socda jaangoynta siyaasadda maraykanka ee qaaradda afrika dhanka kalena waayo aragnimo dheeraad ah u leh arrimahan maadaama uu xiriir la leeyahay madaxda afrika iyo diblomaasiyiinta ka shaqeeya afrika taasoo awood u siinaysa inuu ka hadlo majaalkan oo u lafaguro muhiimadda ay leedahay daraasaddan ayaa ah inay muujiso aasaaska siyaasadda arrimaha dibadda ee maraykanka oo ilaa iyo hadda uu maraykanku ku dhaqmo waxaana lagu caddeeyey istaraatiijiyadda uu ku bixiyo kaalmada dhaqaale ee uu siiyo dalalka afrika iyo heerka uu gaarsiisan yahay faa'iidada maraykanka marka la eego furitaanka suuqyada afrika ee wax soo saarka maraykanka ah iyo si guudka faa'iidaysiga hantida qaaradda sida la wada og yahay qaaradda afrika waxa ay dabooshaa shan meelood meel ka mid ah oogada dhulka waana bed ka weyn dhulka shiinaha ah iyo maraykanka oo la ysku daray dadka ku nool qaaradda afrika waxay ahaayeen laba boqol oo milyan sanadkii kun sagaal boqol konton iyo lixdii afrika ayaa lagu tiriyaa isha ugu hodansan ee aan weli laga faa'iidaysanin taasoo qarar ugu jirta dowladaha kale ee sida xawliga u isticmaalaya kheyraadkooda waxaana qaaradda dib u dhaca ugu wacan gumaystihii reer galbeedka oo muddada badan madaxa kaga fadhiyay ummaddan ilaa haddana gacmaha kula jira taasoo abuurtay dhibaatooyin siyaasadeed iyo kuwa bulsho waxaa weli gumaysi ku haysta qaaradda dowladaha kale ah faransiiska ingiriiska biljanka bortuqiiska iyo isbaanishka kuwaasoo ka faa'iidaysanayo hantida qaaradda iyagoo ku hoos gambanayo maamulo iyagu dhisteen hadday ahaan lahaayeen kuwo militari ama ismaamul hooseedyo waana qaab aysan suuragal ahayn in dadyowga afrikaanka ah ay iska dulqaadaan reeyada gumaysiga ah ilaa marka laga reebo kacdoono waaweyn oo ka dhaca wadamada qaaradda afrika bari ilaa galbeedba si ay boorka isaga jafaan tobnaan sano ay gumaysiga addoonsi ku hayeen shucuubta gacanta ku haysata matoorka koowaad ee raasumaalka caalamka balse gumaystaha ayaa u hela inuu ku faafiyo qaaradda jahliga iyo aqoon la-aanta si uu ugu lug yeesho waddamada uu gumaysiga ku haysto isagoo ka qayb qaadanaya saboolnimada iyo faqriga waxaana qaaradda isugu darsamay jahli aqoon la-aan iyo dhiigmirasho ku socotay qarniyo badan qoraagan ameerikaanka ah ayaa waxa uu yidhi xukunka ingiriiska ee galbeedka afrika wuxuu ahaa mid aad u adag mararka qaarkoodna aan loo baahnayn laakiin anagu ma nihin daalimiin qalafsan afrikana addoonsi umaanu keenin balse waxaan helnay iyadoo qarniyo badan ay ku xidiidaysteen shucuubta afrika waannu baabi'innay kadib markii aan qiimo badani ku bixinnay wuxuu intaasi ku daray dhallinyarada afrikaanka ee hadda isku dayaya inay haddana wiiqaan waxay wax ku barteen jaamacadaha ingiriiska iyo maraykanka labaatanka kunoo reer yuruba waxay hantiyeen dhul sare oo caafimaad qaba dhuxusha qani ku a badkiisuna yahay lix iyo toban kun oo mayl oo laba jibaaran kana weyn biljamka ama holand halka shanta milyan ee afrika ugu badan ay u ekaayeen dhulalka dhagaxa ah waana meesha ay ka imaatay inay necab yihiin reer yurub oo aanay aaminsanayn khilaafkani waa udubdhaxaadka mashaakilka jira ayuu yidhi bolse oo ah ninka qoray daraasaddan jester bolse wuxuu u arkaa sannadaha soo socda in afrika ay noqon doonto meel ay ka dhacaan caqabado baaxad leh sida uu ku soo bandhigay cutubka labaad ee daraasadda taasoo in saddexda quwadood ee sida aadka ah saamaynta ugu leh siyaasadda caalamka ay keeni doonto inay ku loolamaan hal bilyan iyo bar dad ah oo ku kala nool qaaradda afrika koonfurta maraykanka iyo dalka indiya oo ah dalka labaad ee caalamka ugu dadka badan caqabada labaad ee ciidamadan ayaa ah heerka uu gaaray ku-takrifalka khayraadka ummaddan taasoo ka dhigaysa inay ku tiirsan yihiin dhoofinta khayraadka qaaradaha dhaqaale ahaan soo koraya sida aasiya afrika iyo koonfurta maraykanka kuwaasoo dhaqaalahooda loo adeegsado xoojinta ciidamada caqabadda saddexaad ee ciidamadan waa tartanka siyaasadda dhaqaalaha militariga iyo fikirka waxaana ka dambeeya waddamada ku bahoobay gaashaanbuurta neto iyo xulafadooda oo uu hogaamiyo maraykanka oo dhinaca iyo waddamada shuuciga ee hogaaminayay midowgii suufiyeeti haatana uu matelo ruushka dhinaca kale isdhexgalka quwadahaasi ayaa qaaradda afrika ku abuuray cadaadisyo hor leh takoorka ama isirsooca ayaa ah caqabad kale oo ka jirta qaaradda afrika qaabka takoorka ama isirsooca ee ugu daran ee ka jira afrika waa midka ismaamulka qaar ka mid a waddamada yurub oo gumaystay qaaradan ayaa ku soo rogay afrika inteeda badan isirsoocan waddamada ilaa maanta aadka ula daalaadhacaya arrintani waxaa ka mid a dalka kenya iyo koonfurta ruutiisiya iyadoo bortuqiisku u gumaystay qaar ka mid a waddamada galbeedka afrika bari halka faransiiskana uu isna gumaystay qaar ka mid a waddamada galbeedka iyo bartamaha afrika gumaystayaashan ayaa aaminsanaa dadka midabka cadi inay ka sareeyaan kuwa aan caddaanka ahayn marka aan u nimaadno nolosha dhaqaale ee qaaradda afrika oo ah qaarad wax soo saarkeedu badan yahay macaadin badanna leh ma aha oo keliya mid soo saarta dalagyada cuntada oo keliya balse waxay bixisaa dalagyada laga sameeyo lacagta caddaanka ah sida saliidda timirta kookaha looska iyo qaxwada loo dhoofiyo caalamka kun sagaal boqolkatameeyadii afrika waxay soo saartay ku dhowaad dhammaan sahayda dhaymanka ee warshadaha sidoo kale waxay soo saartay boqolkiiba sagaashan afar ka mid ah kolobeedka adduunka laga isticmaalo boqolkiiba siddeetan iyo afar ka mid ah kobaletiga adduunka labadan macdan waxay lagama maarmaan u yihiin samaynta birka u adkaysata kulaylka ah ee loo isticmaalo samaynta diyaaradaha halka isla sanadkaasi ay afrika soo saartay boqolkiiba afartan iyo kow ka mid ah macdanta biryelyam iyo boqolkiiba soddon iyo saddex ka mid ah macaadinta manjaniiska ah ee laga isticmaalo caalamka cutubka saddexaad ee daraasadani waxay soo bandhigaysaa aragtida maraykanka ee ku saabsan mustaqbalka gumaysiga qaaradda afrika iyaga oo raacaya habraacyadii ay dejiyeen nidaamkii lagu magacaabi jiray loke rowsio iyo jefferson gumaysigan ayay ugu gol leeyihiin sidii ay uga hortegi lahaayeen xiriirka siyaasadeed midka dhaqaale iyo midka militari ee qaaradani ku tallaabsanayso ma jirto dowlad mas-uula oo si daacada u raadinaysa horumar habsami leh oo ka hirgala qaaradda afrika oo ku doodi karta in si deg deg ah meesha looga saaro dowladaha doonaya inay gumaystaan hase ahaatee siyaasadda guracan ee uu maraykanku ku doonayo inuu ku qabsado qaaraddan ayaa ah inuu qalalaaso siyaasadeed iyo mid amni ka kiciyo qaaradda si uu uga niyad jebiyo gaaritaanka horumar waara bogga dambe ee daraasadan ayaa la isku dayayaa in maraykanka lagu muujiyo inuu yahay taageeraha dhabta ah ee dadyowga afrika marka loo eego gumaysigii ingiriiska faransiiska biljamka iyo bortuqiiska balse afrikaanku waxay u arkaan in gumaysiga uu la doonayo maraykanku inuu ku qabsado qaaradan ay ka daran tahay tii ay horay waddamada yurub ugula kulmeen ركبت بوارق الذكرى ومن مسرى إلى مسرى صو خواطري شعرا فسبحان الذي أسرى عرفت الله بالسور وفي الآيات والعبر وفي سيرورة البشر فسبحان الذي أسرى guud ahaana intaa ayaan ku soo gebagabeynaynaa barnaamijka dhacdooyinka dunida tan iyo intaan ku kulmayno barnaamijkan mid la mid a waxaan idinku dhaafaynaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu
وضوء النجم في الأفق فسبحان الذي أسرى في البحر عرفت الله وفي مد وفي جزر عرفت الله وفي الأنهار تجري سبحان الذي أسرى عرفت الله في نفسي وفي بؤسي وفي أنسي وفي غيبي وفي حسي سبحان